Doctor Maxamed Cabdisalaan Titor Caawiye oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Beledweyne ayaa bulshada ugu digay halista caafimaad ee ka dhalan karto in lagu afuro raashinka ku badan saliidda sida sambuuska. Cunooyinka ka samaysan saliidda sida sambuuska ayaa qaata waqti dheer marka ay marayaan nidaamka dheefshiidka jirka kuwaasi oo keeni kara dibiro, calool xanuun, gaas calooleed iyo weliba laabshaah. Titor Maxamed Cabdisalaan Titor Caawiye ayaa raadiyo Beerula uga warramay halista caafimaad ee ka dhalan karto in lagu afuro raashinka ka samaysan saliidda sida sambuuska isaga oo bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan ayna isticmaalaan noocyada kale ee cunooyinka.
qofka maaragtay sooman ee calooshiisa ay baahan tahay muddo laba iyo toban saac ka badan saddex iyo toban saac ay gaari karto afar iyo toban saac ilaa ay ka badan Ee, maaragtay afuraayo kuma haboono in uu ku bilaabo raashin saliid leh Ee, ugumana sii jirto sa- saliidan caddeeda la dhahayo waa saliid aad khatar u ah Ee, caafimaad ahaanna aan fiicnayn jirkan aan la falgelin waxaa la dhahaa ee, saliidan hadda saliid caddeeda dadka wax ku shiishaan badanaa ee, caafimaad ahaan ma wanaagsano oo waxay leedahay waxaa laga sameeyaa geed la dhahayo bolm oleyn bolm oleinkaas ee, waa saliid laga sameeyana saliida isbedelin waayo hadday bannaanka taalo iyo haddii jirka gasho labadaba isma bedesho marka togsigay ku noqon kartaa xataa jirka markii muddo dheer qofka la siiyo taasoo ay sii dheer tahay ee, in qofkii uu ku afuraayo asoo intaasoo dhan soonaay ee, waxay keeni kartaa marka arrimaha caafimaad oo khatar ah mana fiicno Een, sambuuska bis ma ahan wax walba oo saliidda ay ku badan tahay sambuuska si gaar ah wuxuu u- saameynta u keena waxaa waaye maadaama dadkii ay aada ugu badan yihiin sambuuska inay cunaan ee, una badan tahay sambuuska inay ka dhigteen sida caado camal oo qofka haddii uu sambuus cunin afoorka inuu soo jirin camal ayuu kasoo qaadaya inuusan soonayn camal uu dareemaya marka waa caado laakiin ma ahan wax sax ah ma ahan nebigana ee, ma jideynin in sambuus bis lagu afuro sida caadiga waxaa fiican qofku markuu afuraayo biyo inuu ku afuro oo aan macaan ahayn biyaha caadiga oo saxsaxda ama maysxada ama na- soo filtreeyey inuu ku bilaabo kadibna hal xaboo timiro uu ku daro sida caddeena aan ku jirin ayuu qofka ka dhigan karaa afurkiisa taas marka waxaa weeyaan waxay caawinaysaa qofka caafimaadkiisa Qaar ka mid ah bulshada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula u sheegay dhibaatooyinka caafimaad ee lagala kulmo isticmaalka ama ku afurka sambuuska iyagoo u sheegay inay iska dhaafeen isticmaalkiisa markii ay ku arkeen dhibaatooyin badan.
xaqiiqatan dhib badan ayay caafimaad ahaan u leedahay in qofkii calool xanuun uu ku keeno in saliiddaas maaragtay ay eh, ka- wax badan oo culaysi ay ku keento ayaa dhici karto hadda nafsiin haa yes ani kuma afuro oo xaqiiqatan aniga waxaan inta badan aan isticmaalaa qaraha iyo maaragtay waxyaabaha dalka ka baxa oo dabiiciga ah. laakiin waxaan waa bur oo aad og tahay xaaladiisa oo maaragtay sokor iyo wuxuu ka kooban yahay saliid iyo eh, qudaar yaroo basal iyo wax yaroo la jejeexay qudaartaas saliidda ku harayso iyadoo saliidaysan bay dadku afuraya marka adiga hadda maanta tusaale ka soo qaad saliid haddaa isticmaasho oo saliid caadi a cabto beerkaada ka warso noqonaya badri waa lalaboonaysaa xaaladda kugu imaanayso Wax- waa un la gubi bas tia tia lagu micnay oo saliiddiya sideedii aa lagugu siiyey marka waxaa la rabaa in oo laga yareeya Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool qoysas badan kuwaasi oo ku afura sambuuska islamarkaana aan ku baraarugsanayn halista caafimaad ee ka dhalan karto cunooyinka ka samaysan saliidda.